bsmi illaahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamadi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu dawuud sulaymaan bnu ashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala xadaanaa yaziid bnu khaalid ibni cabdillaahi bni mawhab alhamdaaniyu qaala xadaana leyf can cuqayl can ibni shihaabin ana abaa idriisa alkhawlaaniy caaid allahi ahbarahu ana yaziida bna camiirata wa kaana min asxaabi mucaadi bni jabal yaziid ibnu camiira wuxuu ahaa mucaad asxaabtiisa ardadiisa ahbarahu wuxuu u warramay qaala waxa uu yidhi kaana laa yejlisu majlisan lidikri kaana mucaad wuxuu ahaa laa yejlisu inuunan fadhiisan jirin majlisan fadhi lidikri waanada wacdiga ama yacni cilmiga yowman maalin ahay ilaa qaala wuxuu dhahayay waa oga waxbaa ka kaana laa yejlisu wuxuu ahaa inuunan fadhiisanaynin majlisan fadhi lidikri waanada uunan u fadhiisanaynin markuu dadka waaninayo xiina yejlisu markuu fadhiisanayo ilaa qaala wuxuu dhahayay allaahu xakamun qisdun allaahu alla xakamun garsoore weeyaan ilaahay qisdun mid cadaalad fala waayo alle oo muqsid ah duu qisdin halaka almurtaabuuna kuwa shakisan yaa halaagsamay faqaala mucaadu bnu jabal yowman maalin waxa uu yidhi inna min waraa'ikum fitanan inna min waraa'ikum hortiinna fitanan fitan ayaa ah yaksuru fiiha almaalu fidnooyinkaasoo dhexdoodu uu maalku badanayo wayuftaxu fiiha alqur'aanu qur'aankiina la furaayo oo dadkii loo furayo xataa ya'hudahu lmu'minu intuu muuminka ka qaato waalmunaafiqu munaafiqu ou qaato yacnii akhriyo waalrajulu ninka waalmar'atu haweenayda wasagiiru midka yar waalkabiiru kan weyn waalcabdu addoonka waalxuru iyo xor yacnii dadkii oo dhan qur-aankii bay baranayaan nin kastaa qur-aankii waa qaadanayaa qur-aan akhriskii ay dadka baranayeen akhriskiisaa badanayo qur-aanka barashadiisa marka muxuu u leeyahay marka inna min waraa'ikum fitanan marka muxuu u leeyahay hortiinna fitan ayaa hortiinna ah muxuu u dhahayaa marka inna min waraa'ikum fitanan hortiinna waxaa ah fitan yakuru fiiha almaalu maalka uu badan doono wax dhacay waayo marka waxaan uu sheegayay mucaad oo maalku sida u batay waa u jeednaa wayuftaxu fiiha alqur'aanu qur'aankiina la furi doono oo dadkii baa qur-aankii loo furayaayo aaday u baranayaan xataa ya'hudahu اlmu'minu wاlmunaafiqu wاlrajulu wاlmar'atu wاlsagiiru wاlkabiiru wاlcabdu wاlxuru macnaha marka qur-aanka in la bartaa fidna'a ma laga wado ee macnuhu waxaa weeyaan qur-aankii inta la bartoo la xafido macnihiisana aan la fahmin oo qofkiina uu isu haysto inuu yaqaano qur-aanka ayaa waxay keenaysaa ikhtilaaf hadhowna inay dadka isdilaan oo aayadihii qur-aanka fasirkooda waxa ka dhashay laysku dilo waa midda cabdullaahi binu cabbaas uu yidhi waaye cumar isagoo la joogo nin baa u yimid cumar markaasuu yidhi ka warran meeshii aa ka timid ninkii wuxuu ku yidhi dadkii qur-aankii bay barteen naagihii ilmihii kulli waa la akhrinayaa qur-aanka markaasuu ibnu cabbaas yidhi aniga ima cajab gelinaysa sidaas markaasuu cumar aad ugu carooday waa iska tegey ibnu cabbaas mar dambuu cumar u yeedhay ibnu cabbaas maxaa kugu dhacay buu yidhi markaasuu u sheegay aniga waxaan arkaa buu yidhi wakhtigii hore annagu waxaan joognay uu yidhi wakhti fiqhigu uu badan yahay fuqahadu ay badan tahay qur-aanka dadka ka saayo oo fahamsan dadka quraa'da oo qur-aanka akhrin yaqaana ay kooban yihiin laakiin dadku haddii quraa'doodu badato fuqahadoodu yaraato nin walbaa qur-aanka ra'yigiisuu ku fasirayaa buu yidhi hadhowna waa isdagaalayaan waa islaynayaan marbal fiiri marka ibnu cabbaas fahamkiisa waaqican aan joognana fiiri adeynaa boqol qofoodoo waxaa arkaya mid walba aayad akhrinayo haddana isgaalaysiinayoo nin walba aayad qur-aanka uu ka soo bixinaya ninkan uu ku gaalaysiinayo ka kalena aayad uu kan ku gaalaysiinayo yaa qur-aanka uu ka soo bixinaya marka qur-aankii meel toosana u socdaa iyaga fahamkoodaa saqiim oo jiran oo buko marka laakiin qur-aanku markuu dadka fuqahada uu galo khilaafku waa yaraanay laakiin dadka waxma kasta ah markuu galo oo qur-aankii qiraa'adiisiina ay yaqaanaan waxma taqaanaanna aysan isdhihin ooy aaminsan yihiin mar haddaad qaari tahay yaa adiga kaa fiican hadduu is yidhaahdo fiqigii iyo fahamkiina uusan kasin waxbuu hallaynaya marka zamankaana dadka quraa'da ah ama qur-aanka aadka u akhriyo ama dugsiyada qur-aanka dhigo waxay ku eedaysan yihiin wax yar maahane oo faraku-tiris maahane fiqigii ma rabaan ilaahay amarkiisa meelhay iska taagtaagan yihiin qur-aankii baa ilaahay baray fahamaa ilaahay siiyey maskaxdii waa u diyaar hadday qur-aankii qabatay diinka maa barta fiqigii axaadiidtii inuu barto axkaamtii inuu barto isagaa u owleysan oo uga owleysan midkaanaan waxba aqoonin qur-aanka aan aqoonin isagaa uga owleysan marka ila alqila unbaa arkee nin marka macallin ahoo qur-aan ku dadaalaya yani cilmiga haddii laakiin cilmiga iyo qur-aanku isla soco lahaayeenoo dadka ahlul qur-aanka sidii waagii hore bay ahaa jireen iyaga ay ahlu cilmi ahaan lahaayeenna ummadda laftirkeeda iyo culummadu waxbaa isku toosnaan lahaan laakiin qur-aankii waxaad moodaa inuu dadkii xataa ahlul qur-aanku inuusan qur-aankii deeqin baad moodaa in badanoo ka mida ayb oo xadiidkii ah man lam yataqana alqur'aana falaysa minaa laba macnaa lagu fasiray abuu cubeyd wuxuu yidhaahdaa qofkaan qur-aanka ku deeqtoomin ninkii ilaahay qur-aanka baray inuu ku deeqtoomaa la rabaa adduunyo kale iyo waxaas inuusan fiirfiirinin waxaa arkaya qofkii oo ilaahay qur-aan baray qofka adduunyo badan oo fiirfiirinayaan waxaa laga yaabaa inuu yidhaha haddaan intaan heli lahaay aniga waaba meel fiicanaan joogi lahaa nacam ninkaa ilaahay qur-aan ma siinin laakiin adiga qur-aan buu ku siiyey xataa ma qiimeey waayeen ilaahay wuxuu leeyahy walaqad aataynaaka sabcan min almahaani waalqur'aan alcadiim laa tamuddanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi waxaa dadka loogu raaxeeyey indhaha u taagin waxa adiga ah haysataa ka badan xataa ya'kudahu almu'minu waalmunaafiqu waalrajulu waalmar'atu waalsagiiru waalkabiiru waalcabdu waalxuru qur-aanka intay ka bartaan wey fa yuushiku qaa'ilun waxaa dhow marka qof inuu yidhaahdo mid dhahaa inuu dhaho an yaquula inuu yidhaahdo maa linnaasi dadka maxaa ku dhacay laa yattabicuunii aynan ii soo raacaynin aniga dadka maxay ii raacilaa yihiin waqad qara'tu alqur'aana anoo qur-aankiiba akhriyey maa hum bimuttabiciya kuwa i raacaya maahan xataa abtadica lahum hayrahu ilaa aan qur-aanka waxaan ahayn ilaa aan soo bidcaysto oon keeno qur-aankan dadkan waa yaqaanaane wax cusub oo qur-aanka khilaafsan ilaa aan dadka uga keenay raaci maayaan sidaasu dhahaya ilaa dadku waxa cusubay jecel yihiiniyo waa haraa'ibta fa iyaakum wamabtadac marka wuxuu leeyahay mucaad fa iyaakum waxaan idinkaga digayaa wamabtadaca ninka wamabtudica waxa la bidcaystay oo qofkaasuu soo bidcaystay fa ina mabtudica wixii la bidcaystay ama ninkaa qur-aanka yaqaano waxa uu keensaday oo jeebkiisa uu ka keenay dalaalatun baadiwa wa uxadirukum waxaan idinkaga digayaa zayqata alxakiim ninka xigmadda badanee caalimka ah simbiririxadiisana waa idinkaga digayaa ayb fa ina shayطaana maxaa yeelay shayطaanku qad yaquulu inuu yidhaahdo alla arkaa kelimata adalaalati baadida kelmaddeeda kelmad xun calaa lisaani alxakiim nin xigmad badan carrabkiisa inuu ka keenaa laga yaaba yacnii shaydaanku siuu dadka u baadiyeeyey nin wanaagsan oo khayr badan oo xigmad badan inuu hadal baadi ah carabkiisa ku ritaa laga yaabaa oo dadkiina marka ay yidhaahdaan shiikhii baa saas sheegayey sheikh hebelaa sheegay hala raaco ay dhahaan dadkiina markaiska ilaali marka simbiririxadaas oo qofka caalimka uu simbiririxoonayo iska jir laba qolaa marka ku baadiyowdo meeshaas marka qola waxaa weeyaan ninkaas baatilka sheegayo carabkiisa ninkaa caalimka ee markaa bidcada ama baatilka sheegay jacayl ay jecel yihiin iyo weyneyn ay weyneynayaan darteed baa laga yaabaa inay yidhaahdaan ma sheegaynin imaamkaas haabis waay shiikhaas yaaba khilaafi karo wuxuu sheegaa jiro qolo kalena cagsi weeyaanoo waxay leeyihiin ninkaa sheekhaasi waxaas ma ku hadlay haabis waaye waa baadiyeysan yahi waa u dhammaatay marka labadaa qolaba looma baahna baadidaas ka dheerow ninkaasna ixtiraamkiisa iyo cilmi ka qaadashadiisa iyona ku taagnow aarku taasuu tilmaamwaana arkaysaan kelmadaha soo socda siduu sheegi doono waqad yaquulu lmunaafiqu munaafiqa inuu yidhaahdaa la arkaa waa cagsigii tii hadda kelimata alxaqi nin iska munaafiqa in kelimad xaqa uu sheegana waa dhici kartaa nin caalima inuu mar kelimad baatila sheego nin munaafiqa inuu xaq sheegana waa dhici kartaa buu leehay marka see lagu qiimeyna xaqa iyo baatilka miisaanka sharciga wixii xaq noqdo ciddii rabta ha sheegto qof allaale qofkii raba ha sheego gaalba haddii la raba ha sheego xaqu waa xaq mar walba hebelaa yidhi waa khilaafkiisaan ku dadaalayaan wax jira maaha ayb soomaaliduna dadka ugu tacanudka badanay ku jiraan meeshaan masaladan hadday isnacaan oo aragti isku khilaafaan ama ay isdiidaan waxaa laga yaabaa ninkan wax kastoo xaggiisa ka yimaado inuu dafiro kan kalena inuu sidaas oo kale yaado xaqii baa marka wuxuu ku dhumayaa dhexdoodii iyaga saas marka lama rabo ayb marka waqad yaquulu lmunaafiqu inuu yidhaahdaa la arkaa kelimata alxaqi qaala waxa uu yidhi qultu limucaadin mucaad baa waxaan ku yidhi maa yudriinii maxaa igaransiinayo i ogeysiinayo yarxamuka allah allah kuu naxariistee ana alxakiima ninka xakiimka ah qad yaquulu inuu dhahayo kelimata dalaalati nin caalimo xikmad badan inuu baadi sheegaayo aniga isaan ku ogaanayawa ana almunaafiqa munaafiqana qad yaquulu kelimata alxaqi nin munaafiqa oo qalbiga ka bukana inuu kelimad xaqa sheegayo saan ku ogaanayaa buuyi qaala balaa inaadan ogaanin iska dhaafay waa ogaa kartaa buuyi waad ogaanaysaa ijtanib ka dheeraw min kalaami alxakiimi ninka caalimka ee xigmadda badan hadalkiisa almushtahiraati kuwa hariibka ah kelimaadka hariibka oo culimmada warkooda khilaafsan haddaa ku aragta ninka caalimka ka joogso ugu yaraan ka istaag adeeg haddaadan caalim ahayn waa baatil ha isku dhihin lama ogid inay baatil tahay in kale ka joogso bis maalan culimmadii aad taqaanay maalan ahlucilmiga ahaa badankood qowl ayaa agtooda mashhuurka ah nin baad aragtay marka qowl hariib oo warkii wixii khilaafsan sheegayo ka joogso culummadu weydii markaa kelmaddaas hariibka ah oo lala yaabayo la dhahayo war waxaan maxay yihiin taasoo kale waayuu yidhi ka istaag marka allatii yuqaalu midaasoo la dhahayo maa haadihi tani maxay tahay walaa yafniyannaka yuusan kaa celinin daalika hadalkaas hariibka ahoo caalimkaa ka soo fulay yuusan kaa erinin uusan kaa yacni leexinin canhu isaga xaggiisa inaanu kaa leexinin oo ninkan caalimka inaad ka faa'iidaysatood jeclaato ood ixtiraamkiisa hayso yaysan kaa celinin qaladkaas uu galay madhabu salaf marka saan waa ama manhaju salaf waa kana mucaadaa sheegaya marka manhaju salafka sheekh hadda nool in laga qaatay in mucaad laga qaatay in mucaad laga qaataa habboon ayb nin walbaa taas u garan karaa yuu fahmi karaa mucaad ibnu jabal marka wuxuu leeyay ninkaa xakiimka caalimka ah ee gafay gefkiisaas ka dheeraaw laakiin yaanu kaa celinin inaa isaga ka faa'iidaysato ayb dadka gobol baa marka waxay rabaan qofku inuu toosnaado unbis toosnaanna waa siduu isaga u yaqaano laftirkeeda bani aadamka ma dhammaa kara ilaahay umbaa kaa milan qofka marka gefka umbaa layska ilaaliyaa wixii xaqana marka lagama leexdo haddii qofka uu yahay qof xakiimo caalim marka waxaa arkaya ahlucilmi waaweyn afka gelinayo oo bal a'immadii hore oo culumtanba laga faa'iidaystay bimujarad akhtaa' laga yaabo culammada qaar ay baraarujiyeen darteed walaa yafniyanna kadalika kaagaas yuusan kaa celinin canhu isaga xaggiisa yaanu kaa celinin fa innahu lacalahu sha'nigu waxaa weeyaan lacalahu an yuraajic waxaa laga yaabaa inuu laabto oo isku noqdo khaladkii iyo wixii markaa uu ka baxo watalaqa alxaqa xaqa qaado idaa samictahu haddii aad maqasho fa inna cala alxaqi nuuran xaqa nuur baa saaranaya xaqana haddii aad maqasho qaado ciddaa ka maqasho abuu hurayre markii shaydaanka uu ku yidhi wax fiicanaan kuu sheegayaa iddaa markaasuu yidhi haye wuxuu yidhi haddii aad aayatulkursi akhrisid shaydaan ma arkaysa nebigoo u sheegay markaasuu yidhi amaa innahu sadaqaka wahuwa kaduub run buu kuu sheegay yidhi shaydaan hadda run buu kuu sheegay wahuwa kaduub laakiin waa beenaale marka aayatulkursiga shaydaanaa sheegay waa la nacaa lama dhihin haddaan nacda adaa ku dhib qaba shaydaan lacnadiisa meelay taallaa laakiin adiga ha isu soo jiidin dhib kale shaygan xaq waaye ciddii doonta ha wadato gaal iyo muslim wuxuu wataba shayga xaq hadduu yahay waa xaq un mar walba ayb marka dadkii intaas nufuustu inay fahamto waa ku adag tahay qaarkeed sida ibnulqayim uu yidhaahdo maxaa yeelay nufuusta waxaa haalibka ah dulmiga inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi wاljibaal faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaan inahu kaana daluuman jahuula insaanka waxaa haalibka ah dulmi hayrkiis inuu dulmiyou rabaa qofka uu necab yahay marka waxba uma ogola shay xaq ah haddii uu sheego ma ogola waxaa laga yaabaa marka inuu khilaaf la yimaado ou khatar marka u galo dad waxaa arkaysaa soonkii iyo cibaadaadkii arkaanulislaamka xataa geliyey bishii oo la arkay oo waddankii laga dhex arkay magaaladan laga dhex arkay ummad badan aragtay yaa dadka gabal ay diidayeen maxaa dhaca haddii la yidhaha qoladaasa sheegtay liajli kaasay marka soonkii berri ay soomi lahaayeen uga tegaayeen wa bilcagsi iyagana waxaa jira marka dad jumhuurta muslimiinta la sooma marka la yidhaahdo dhahayo jumhuurtaani caqiidaday ka wareersan yihiin dadka alla noosha oo muslimiinta maxasee yani yani caqiidada wax ka wareersan waa jiraan waxaan ka wareersana inoo badanna waa jiraan nebiguna wuxuu leeyahay asawmu yowma tasuumuun waalfidru yowma tufdiruun haddaa dadkaa la soomtoo la afurta ummadda muslimiinta ah eed la nooshahay harma ba'sano huluwi marka faa'iida ma laha wa talaqa alxaqa xaqa qaado oo la kulan idaa samictahu haddii aad maqashid fa inna cala alxaqi xaqa korkiisa nuuran iftiin baa ah qaala abu daawuud qaala macmarun can الzuhriyi fii hada alxadiidi walaa yan'ayannaka yuusan kaa dheeraynin marka wahum yanhowna canhu wayan'owna canhu yo kale walaa yan'ayannaka dalika canhu yaanu kaa reebin xaggiisa yuusan kaa fogaynin ninkaa xakiimka ah makaana yakniyannaka waqaala saalix bnu kaysaan can الzuhriyi fii hada bilmushabahaati meesha makaana اlmushtahiraati waqaala laa yakniyannaka kama qaala cuqayl waqaala bnu isxaaq can الzuhriyi qaal bala maa tashaabaha calayka wixii kaa dheeh galo min qowli اlxakiimi ninka caalimka warkiisa ah weeyaan xataa taquula intaa iska tiraahdid maa araada bi haadihi اlkelima kelimaddan muxuu ka wadaa shiikhan yani wixii sidaasoo kale oo adiga qariib kula noqday oo adigii markaa ishtibaah kaa galay oodan fahmin ka dheerow ka fogow qaala xadaana bnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan qaala kataba rajulu ilaa cumara bni cabdilcasiis ninbaa cumar bni cabdilcasiis u qoray yasaluhu can ilqadar isagoo markaa qadarka su'aalayo qadarka isagoo wax ka weydiinaya qadarka masaa-isha caqiidadoo dad badan ku dhumeen bay uu ka mid yahay xaa waxadaana rabiic bnu sulaymaan almu'adin qaala xadaanaa asad bnu muusaa qال xdثna xmاad بن dulayl qال smctu سfyاn الثwrية يxadiثna عن النضr xاء وxadثna hناad بن srي عن qبيصة qال xadثna أbو رجاء عن أbي الsلط وhذا لفظ xadيiث بن kaثيir ومacnaahm abu daud marka sida u kala bixiye feeri marka meeqo sheekhu ayaa xadiidkan uu ka warinaya iبnu kaثيir الرabيic بن سulaymaan hناad بن srي lafdu mحamed بن kaثيir uu soo kaxayna marka macnahana waa isku mid kulligood qaala marka inta kale macnahoodu raacay laakiin lafdiga uu soo kaxeeyey waa lafdu ibni kaiir maxamed ibnu kaiir qaala kataba rajulun nin ayaa qoray ilaa cumara bni cabdilcasiis buu u qoray cumar bni cabdilcasiis waa imaamka taabicigae jaliilka ay weyn ayuu u qoray yas'aluhu can ilqadar isagoo qadarka wax ka weydiinayo mujadid اlqarni اlawal buu ahaa cumar bni cabdilcasiis isagoo ka su-aalaya marka can ilqadari qadarka wax ka weydiinaya fakataba cumarna sidaan buu u qoray cumar bnu cabdilcasiis ayb xadiid marka waa ahar iyo wasiyo aad u weyn waayo oo keligeed u baahan yani in la daraaseeyo gaarkeed loo sharxawasiyadan fakataba cumar wuu qoray oo wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib uusiika bitaqwa اllah alla ka cabsi alla ka gaashaamasho ayaan kuu dardaarmayaa waliqtisaadi dhexdhexaysi fii amrihi amarka alle la dhexdhexaysto taqwo alla u dardaarmay waa ilaahay wuxuu u dardaarmay dadkii hore iyo kuwii dambaba walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaqu اllah ayb waliqtisaadi fii amrihi ilaahay arrinkiisa oo amarkiisa oo la dhexdhexaysto tanna waa maxay marka tawasuq dhexdhexaad huluwi ayuu uga digaa waxaa kaloo uga digayaa jafaa tasaahul fara badanoo qofka inuu gaabiyo tafriid iyo ifraad ka badbadin xaqu labadaas u dhexeeya shaydaanku marka labadaas ifraadka iyo tafriidka qofka midii uu ka helo uu waa uga raalli noqdaa dadka qaarkood kartida badan ee nashaadka badan ee orodka badan wuxuu u siyaadinayaa amarkii inay ka sii badiyaan ordaan buu ku dhiirigeliyaa iyo huluwi fara badan huluwigaas ama takfiirinta muslimka ha ka galo ama tabdiicinta muslimka la tabdiiciya ha ka galo ama dadkoo lagu xadgudboo la tafsiiqiya ha ka galo ama diinka dhinac allaale dhinacuu noqdaba ha ka galee meel walba waa galaa huluwigee waa dhinacaa marka waa ku dhiirigeliyaa shaydaanka waxaa kaloo shaydaanka ku dhiirigeliyaa dhinaca tafriidka ninkii uu ka dareemo gaab gaabin iyo caajisna daacadii waa ka cuslaynaya shaydaanka marka wuxuu leeyahay isagu marka saa ha yeelina waliqtisaadi fii amrihi ilaahay amarkiisaoo la dhexdhexaysto ayaan kuu dardaarmayna waitibaaci sunnati rasuulihi sala allahu calayh aali wasalama nebiga sunnadiisaoo la raaco sunnadiisa qowliga iyo ficilka iyo kulli la raaco yacni turuugtiisa wixii uu ka tagayo diin ahaan uga tegayo maanic la-aan laga tago waxaas o dhan baa soo gelaya sunnada nebiga sal l slam wa tarki maa iyo shayka tegistiisa ayuu dardaa ayaan kuu dardaarmayaa buu leeyahay axdatha almuxdisuuna kuwa wax soo darisiiyo ay soo darisiinayaan bacdamaa jarad markay dureertay bihi ka sunnatuhu nebiga sunnadiisa ay ku dureertay kadib yacnii nebiga sunnadiisa shaygu markay ku socotay kadib dadka wax soo darisiinayo bidcada la imaanayo bidcadooda marka sunnadiina raac buu yidhi bidcadana ka fogaa buu yidhi marka qofka marka tawxiidka loo dardaarmo waxa labaad oo loo dardaarmayo waxay tahay sunnadii sunnada nebiga marka uu gadaal mariyey waitibaaci sunnati rasuulihi uu yidhi iyo iqtisaadku waa is leeyihiin leanna maxaa yeelay culimmadii salafku waxay dhihi jireen sunnatukum yacnii sunnadiinnan oo nebiga laga dhaxlay bayna alghaali waaljaafi sunnada nebigaaba waxay u dhexaysaa ninka ahluquluwiga iyo ninka gaboodfalka badan labadaas dhexdooda marka adaad maqasho marka waliqtisaadi fii amrihi iyo sunnadii nebiga iyo waa is leeyihiin wa tarki maa axdatha iyo waxay soo darisiiyaan oo laga tago almuxdisuuna kuwa wax soo darisiinayo bacdamaa jarad bihi sunnatuhu nebiga sunnadiisa markay dureertay kadib sunnadii nebigoo la haysta marka in muxdathaad la aada ma aha wa kufuu mu'natahu wa kufuu markii la laga kaafiyey kadib mu'natahu yacnii kallifaadeeda iyo yacnii waxyaabahaas ay bidcaay bidcanimo falayaan oo ay isku kallifayaan markii laga kaafiyey kabacdi waa laga kaafiyey sunnadii nebiga hadday taalla maxaa adiga tacamuq iyo wax raaraadin kale kuu geeyey facalayka bilusuumi sunnati facalayka waxaa ogaataa bilusuumi sunnati sunnada laasimideeda fainahaa laka fainahaa iyadu cismatun weeyaan dhowrsanaan ayay laka adiga kuu tahay biidn illaahi sunnada nebiga sal l slam qofku waa dhowrsanaan bay u tahayoo baadida ayaa looga dhowrsanaada xadiidka cirbaad aan soo marnay wuxuu ahaa innahu man yacsh minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiiraa ikhtilaafkaa marka mal cisma cismadu maxay tahay facalaykum bisunnatii uma aclam ogow buu yidhi annahu lam yabtadic innaasu dadka ma aynan ma bidcaystaan bidcatan bidco ilaa qad madaa waxaa tegay qablahaa iyada horteed maa shay baa tegay huwa isaguba daliilun calayhaa daliilun deliil ah calayhaa bidcadaas xumaanteeda tusaayayb ow cibratun ama cibro qaadasho fiihaa dhexdeeda yaa tegey calayhaa marka cala albidcati waa maa yadullu calaa qubxihaa bidcadaa foolxumadeeda wax ah unbaa sunnada nebiga ku tegey oo dadku bidca hadday la yimaadaan sunno waxaas bidcadaa foolxumadeeda tusaysaa jirta buu ka wadaa oo iyo cibro wax lagu cibro qaato oo shaygaas in bidco yahay looga cibro qaato fa inna sunnata sunnadu innamaa sannahaa waxaa jideeyey man qad calima qof ogaaday maa fii khilaafihaa sunnada khilaafkeeda waxa ku sugan oo xumaan ah walam yaqul ibnu kaiir ma dhihin man qad calima isagu ma dhihin ayb intaasuu marka kala saara sunnadii waxaa jideeyey yuu yidhi man qad calima qof ogaaday maa fii khilaafihaa sunnada khilaafkeeda waxa ku suganoo min alkhada'i gef ah waalzalali sambiririxa ah waalxumqi doqonnimo ah watacamuqi hoos ugu sii fogaansho ah ayb marka yani wuxuu ka wadaa sunnada nebiga nebi moxamedaa jideeyey nebi moxamedna yacnii bidcadan qaladka ku jira iyo foolxumada ku jirta iyo doqonnimada ku jirta waa ogyahay farda linafsika nafsadaada waxaa uga raalli noqotaa maa radiya bihi اlqowm haddana marka asal kalow soo galay oo saddexaad wuxuu ka yimid sunnadii nebiga saxaabadii buu soo galay fahamkooda markaayb markaasuu wuxuu leeyahay farda linafsika nafsadaada waxaa uga raalli noqotaa maa radiya bihi اlqowm qoomkii laysla yaqaanay oo saxaabadii nebiga ah waxay nafahooda uga raalli noqdeen naftaada uga raalli noqdo diin ka dhigan lianfusihim nafahooda ay ugaga raalli noqdeen fainahum iyagu saxaabadu calaa cilmin cilmi korkiis ayay waqafuu ku istaageen haddaa aragta saxaabadii oo wax ka istaageen cilmigay uga istaageen jaahilnimo maaha waxaanoo dhan marka waxay radinayaan dadkan marka madaahibtan kalaamka ashaacira ha noqoto ama ha noqdaan jahmiye ama ha noqdaan yacni murjia ha noqdaan dadkan ahlu kalaamkaabay radinaysaa musiyadan maxaa yeelay saxaabada kalaamkan iyo falsafadan waa ka istaageen iyagu marka waxay ku leeyihiin saxaabada wakhtigoodii falsafo iyo lama aqoonin waxay u maleeyaan saxaabada waxaan ay iyagu yaqaanaan iyo ka badan waa aqoon kareen maskaxdoodana yacni hadday khayr tahay waa garan kareen laakiin waxay u naceen oy uga jeesteen inaysan khayr ahayn walidaalika ibnu kaiir xaafid ibnu kaiir kelmad uu yidhaahdaa jirto tafsiirka meeshaan marka waqaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu low kaana khayran maa sabaquunaa ilayhi suurat اlaxqaaf wuxuu yidhaahdaa mushrikiintu saasay dheheen laakiin annaga waxaan leenahay buu yidhi shay kastoo khayr ah waxa low kaana khayran hadduu khayr ahaan lahaa la sabaquunaa ilayhi iyagaa nooga hormari lahaa saxaabada iyaga cagsigoodii weynaayb innaga waxaan leenahay uu yidhi hadday khayr yihiin waxaani asxaabtaan nooga hormari lahayd markaa wuxuu yidhi fainahum calaa cilmin cilmi ayaa waqafuu ay ku istaageen wixii ay ka joogeen ogaalay uga joogeen miro dhal inaysan ahaynoo waxna aynan gaarsiinin wa bibasarin naafidin kafu kufuu wa bibasarin aragti naafidin fulaysa oo dheer yani aragti dheer ayaa yacnii kafuu ay uga joogsadeen kufuu kufuu haddii la yidhaahdana yacnii lagu yaa iyay ku yaa loo yaa lagu kaafiyey ama kufuu iyaga markaa lagu joojiyey suu idiin dabdiyey hahy saasaa fiican wa bibasarin naafidin kafuu aragti dheer ayay uga joogsadeen wahum calaa kashfi اlumuuri kaanuu aqwaa wahum iyaguna kaanuu waxay ahayn aqwaa kuwo ku xoog badan calaa kashfi اlumuuri arrimaha faydfayditaankooda umuuraha in la qufo oo la faydana xoog bay u lahaayeen wa bifadli maa kaanuu wlaa wahum iyaguna kaanuu waxay ahayd owlaa kuwa ku haboonaansho badan bifadli maa kaanuu fiihi fadligii wixii ay ku sugnaayeen fadligeeda ay lahaayeen darteed ayay waxay ku noqdeen kuwa habboon oo qayrkood ka habboon fain kaana alhudaa hanuunku haddii uu yahay maa antum calayhi waxaa idinka ku sugan tihiin macshara asxaabi alkalaam wa asxaabi albidac waayee ayb fain kaana alhudaa hanuunku haddii uu yahay maa antum calayhi waxaa idinka ku sugan tihiin laqad sabaqtumuuhum ilayhi waa ka hormarteen yacnii waxaa weeyaan waxaa idinka ku sugan tihiin wax wanaagsan ma ahane saxaabadiina kama hormari kartaane kaad ku sugan tihiina baatila baa laga wadaa hadalkan marka hadalka ibnu mascuud oo kale waaye nimankii masaajidka fadhiyey xalaqaadka xalqooyinka warwareejiyey oo xalqo walbaa nin u dhex fadhiyey oo dhahayey sabixuu kada kabiruu kada waa kii uu yidhi marka cudduu sayi'aatikum xumaantiinna tiriya fa ana daaminun lakum anlaa yadiica min xasanaatikum shay xumaantiinna tiriya anaa idiin ballan qaadaayo wanaaggiinna inuus idinka dayacmino wallaahi inakum la ahdaa min asxaabi muxammadin ow muftatixuu baabi dalaala laba lay mid tahay buu yidhi ama asxaabta nebi moxamedaa ka hanuun badan tihiin ama albaabbaadi baa dadka u furaysaa yani asxaabta nebiga kamaba hanuun badnidiin waayo waaba loogyahay sidoo isku hadal maxaa yeele meelay wax ka wada qaadanayan ayagoon is ogeyn warkooda isku mid noqonay ahlucilmiga saasaa lagu kasab wuxuu yidhi marka fain kaana alhudaa maa antum calayhi laqad sabaqtumuuhum waad ka dhaqdeen waa ka hormarteen asxaabtii ilayhi khayrkaabaa uga hormarteen waxaa wanaagsan taana ma dhacayso wala in qultum haddaad dhahdaan innamaa xadaa bacdahum gadaashood ayaa waxaanu ay yimaadeen maa axdaahu wixii soo darriyey ilaa man qof inamaa xadaa bacdahum maa axdaahu inamaa xadaa bacdahum gadaashood buu yimid wixii yimid maa axdaahu ma soo darisiinin waxaani ilaa man qof unbaa soo darisiiyey itabaca raacay hayra sabiilihim iyaga jidkooda jidaan ahayn haddaad tiraahda yacnii waxaani waxaa keenay dad iyaga ka dembeeyey oo jidkooda aan raacin wa ragiba binafsihi nafsadiisiina ka jeclaystay canhum iyaga ayb haddaad sidaa i tiraahdid jawaabtii marka maxay noqonaysaa marka fainahum hum saabiquuna walain qultum haddii aad tihaahdaan inamaa xadaa bacdahum maa marka maada dambe waxaa weeyaan naafiyo wa haddii tan hore laftirkeedana waa la yeeli karaa inamaa xadaa bacdahu ma soo darinin iyaga gadaashood maa axdaahu waxa aynan soo darisiinin ilaa man qof maahani sida kalaas roon fududna inamaa xadaa bacdahum maa axdaahu ma soo darisiinin ilaa man qof unbaa soo darisiiyey itabaca raacay hayra sabiilihim jidkooda jidaan ahayn wa ragiba binafsihi nafsadiisiina ka jeclaystay canhum iyaga fainahum hum الsaabiquuna fainahum iyagu hum الsaabiquuna iyagaa kuwii dhaqay asxaabtii iyagii baa hormaray oo dadkao dhan ka hormaray khayrka uga hormaray faqad takalamuu fiihi way ka hadleen waxaa loo baahan yahay bimaa yakfii wax ku filan bay uga hadleen ayb wa wasafuu minhu wayna sifeeyeen maa yashfii wax qofka daaweynaayo famaa duunahum ayb famaa duunahum iyaga sokadood ma ahan min maqsarin meel lagu xabismo wamaa fowqahum iyaga korkoodana min maxsarin meel markaa yacnii lagu noogo ama wax la fayditaan ma ahaanin marka maadan famaa duunahum naafiyo wa famaa duunahum iyaga sokadooda ma ahaanin min maqsarin meel lagu xabismo ayb ay min xabsin waa masder oo miimi ah min xabsin xabsi ma ahaanin wamaa fowqahum iyaga korkoodana min maxsarin ay kashfin fayditaan ma ahaanin waqad qasara qowmun qolo ayaa gaabiyeen duunahum iyaga sokadood fajafow markaasay gaboodfal sameeyeen wa damaxa canhum waxaa ka kor noqday aqwaamun qolana iyagii bay dhaafa is yidhaahdeen faqalow markaasay quluwi sameeyeen labada qole waa radinaya marka wainahum bayna daalika wainahum asxaabta nebigana bayna daalika kaasay u dhexeeyeen labadaas quluwiga iyo ifraadka iyo tafriidka wainahum iyaguna bayna daalika xaal ay yihiin marka kaagaas dhexdeeda lacalaa hudan bay ku sugnaayeen hanuun mustaqiimin toosan katabta tas'alu can iliqraari bilqadar su-aashiisii hadduu u soo galay marka intan oo dhan waanay ahayd waxyaabaha marka uu ku waaninayo madmuunkeedana waa towxiid sunnada nebigoo la laasimo bidcadoo layska ilaaliyo ifraadka iyo tafriidkoo layska dhowro ifraadkuna marka waxaa weeyaan waa quluwga nooc kastuu ahaado xataa dhagaxa maalinkii dhagaxa la tuuraayey yowmu naxri nebigu wuxuu yidhi bimili haada farmuu kanoo kale ku tuurta iyaakum alguluwa fi ddiin diinkoo lagu xadgudbo inaa iska ilaaliyo dhagaxa la tuuraayo mid weyn haddaa tuurta uluwi ahlu quluwigu marka sunnada nebiga ma mateli karaan dad ahlu quluwi ah ahlu taqsiirna ma mateli karaan sunnada nebiga dad tawasudka ku dadaalo yaa mateli karaan wuxuu yidhi marka katabta tas'alu can iliqraari bilqadar waad soo qortay buu yidhi adoo su-aalaya qadarka iimaankiisa adoo wax iga su-aalaya aliqraar bimacna aliimaan aliimaanu bilqadar facala alkhabiiri kii ku dhugta lahay oo aadka u yaqaanay biidni illaahi ilaahay idinkiisa yaad waqacta ku soo dhacday yani wuxuu leeyahay nin yaqaan oo khabiir ah yaad wax weydiisay uu leeyahay marka maxaa la leeyahay marka qofku mararka qaarkood isagoon marka isfaalin iyo waxaas ka wadin martabadiisa iyo fadligiisa inuu muujiyo waa leeyahay waa yeeli karaa cala alkhabiiri saqata kii marka khabiirka ahaayo yaqaanay baa ku soo dhacday maa aclamu ma ogi maa axdaa annaasu dadka waxay soo darisiiyeen min muxdaatin oo bidco ah ayb wala btadacuu min bidcatin walabtadacuu min bidcatin oy bidcaysteen oo bidco ah hiya iyaduba abyanu yacnii ma ogi buu leeyahay ma aclamu ma ogi maa axdaa annaasu dadka waxay soo dariyeen oo min muxdaatin bidcaah walabtadacuu ay bidcaysteen oo min bidcatin bidcaah hiya iyaduba abyanu ka muuqasho badan ka caddaan badan aharan xagga raadka walaa ahbatu sugnaansho badan amran xagga amarka min aliqraari bilqadari qadarka oo la qiro laqad kaana dikruhu fi ljaahiliyati laqad kaana dikruhu qadarka sheegitaankiisu wuxuu ahaa fi ljaahiliyati aljahlaa jaahiliyadii jahliga badnayd dhexdoodu ahaa yatakallamuuna bihi way ku hadli jireen fii kalaamihim kalaamkooda wa fii shicrihim gabayadooda yucazuuna bihi anfusahum nafahooda ayay ugu tacsiyeynayeen qadarka calaa maa faatahum wixii ka tago jaahiliyadii buu leeyahay wixii dhaafo oo ay soo qaban waayaan mararka qaar qadarkay iskugu tacsiyey jireen wuxuu rabaa inuu yidhaha yacni jaahiliyadii waa yaqaaneen xitaa qadarka waxaa la yaableh marka bidco qadarkii inay soo dhex gasho marka uma lam yazidhu lislaamu iyadoo jaahiliyadii sidaa ahayd islaamkii ma kordhinin bacdu intaa kadib ilaa shiddatan adkayn maahane wax kale islaamka marka iimaankaas qadarka la rumaysan yahu sii adkeeyey walaqad dakarahu rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigiina wuu sheegay fii hayri xadiiin xadiid waxaan ahayn buu ku sheego badan walaa xadiiayni laba xadiid waxaan ahayn buu ku sheegay waqad samicahu minhu اlmuslimuuna muslimiintiina way ka maqleen nebiga fatakalamuu bihi way ku hadleen fii xayaatihi nebiga noloshiisa wa bacda mamaatihi geeridiisa kadib yaqiinan yaqiin ahaan wa tasliiman iyagoo sallimaya lirabbihim rabbigood umuuraha u dhiibayaan wa tadciifan taagdarayn yacnii daciifin lianfusihim naftooda ay daciifinayaan ile qadarku imaam axmed baa waxaa laga wariyey inuu yidhi alqadaru qudrat ullah qadarku waa ilaahay awooddiisa marka markaa qadarka qofka uu rumaynaayo ilaahay awooddiisiibayuu rumaynayo isagana daciif inuu yahay waa lagu maamulayaa adiga waxaan ilaahay idminimo samey kartin walam yuxsihi wa tadciifan lianfusihim an yakuuna shay-un shay inuu ahaado ayb lam yuxid bihi aynan koobin cilmuhu lam yuxid bihi uusan koobin cilmuhu cilmullaahi ilaahay cilmigiisa yani waxay mar walba waxay yaqiinsanaayeen inuusan jirin wax ilaahay cilmigiisa aanu koobin walam yuxsihi kitaabuhu kitaabkiisa lowxulmaxfuudka uusan koobin walam yamdi fiihi qadaruhu qadarkiisana uunan ku soconin wa innahu lamaca daalika marka taasay yaqiinsanaayeen waa inuunan jirin wax sidaas wa innahu lamaca daalika iyadoo sidaa ay tahay kaa haddana la jirkiisa fii muxkami kitaabihi wainahu lamaca daalika kaagaas maciisa haddana qadarku fii muxkami kitaabihi ilaahay kitaabkiisa muxkamkiisa ku sugan yahay yacni mutashaabih ma ahan inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah laminhu iqtabasuuhu laminhu ilaahay kitaabkiisa iqtabasuuhu ka qalin daarteen wa minhu kitaabka xaggiisa yatacallamuuhu ka barteen walain qultum haddii aad tidhaahdaan lima anzala allaahu aayata kadaa ilaahay muxuu u soo dejiyey aayad heblaayo walima qaala kadaa muxuu sidaa u yidhi laqad qara'uu minhu maa qara'tum waxay akhriyeen asxaabta waxaa idinka akhriseen wa calimuu min ta'wiilihi waxayna ka ogaadeen qur-aanka tafsiirkiisa maa jahiltum idinka waxaad ka jaahil noqoteen wa qaaluu bacda daalika intaas iyagoo qaba kabacdi waxay dhaheen kulluhu dhammaantiis bikitaabin buu ahaaday kulluhu yacnii kullu shayin shay kasta bikitaabin buu ahaaday wa qadarin buu ahaaday qadar wa kutibat ashaqaawatu shaqaawadii waa la qoray wamaa yuqadar wixii la qadareenaya kun ahaadee saxaabadeeda ka cilmi badan saasay keeneen cilmigoodu meeshaas u gaara wamaa shaaa allaahu wixii ilaahay doonana kaana waa ahaanay ayb wamaa lam yakun yani waqaca waa dhacayaa wamaa lam yashaa wuxuusan dooninna lam yakun ma dhacayaan walaa namliku lianfusinaa nafaheennana uma hananayno daran dhib walaa nafcan iyo nafci midna uma raqibuu bacda daalika intaa kadib markaas way damceen ilaahay bay naxariistiisa rajeeyeen wa rahibuu way baqeen maadaama aynan ogeyn khaatumadooda waxay ku dambaynayso oo umuuroo dhan wax qudrada alla un ay socoto haddana ilaahay waxa agtiisa gacantiisa ku jiray damceen ciqaabkiisana waa ka cabsadeen ayb marka aharkan dheer baa marka cumar bn cabdilcaزiiz marka ninkan ugu sheegay qadarka qaala xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana cabdulahi bn yaziid qaala xadaana saciidu yacni bn abi ayuub qaala akhbaranii abu sakrin can naaficin qaal kana libni cumara sadiiqun sadiiq ayuu lahaa saaxiib ibni cumar min ahli shaam reer shaam ah yukaatibuhu u soo qori jiray fakataba ilayhi min cabdillaahi bni cumar wou u qoray marka isagoo dhahaya min cabdillaahi bni cumar inahu balaganii waxaa i soo gaartay annaka adiga takallamta fii shay-in inaad ka hadashay wax min alqadari qadarka ka mida wax qadarka ka mida inaad ku shakisay oo ku hadhadashay fa iyaaka waxaan kaaga digayaa ood iska ilaalinaysaa an taktuba ilaya in aniga warqadiisoo qortid hadda ka bacdi waxaan maqlay buu yidhi inaa qadarka iimaan aliimaanu bilqadar inaad dayacday oo aad yacnii qadarka ku hadashay oo si bidcaa ah uga hadashay marka wax warqada ha iisoo qorin fainii samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo sayakuunu fii ummatii ummaddeyda dhexdooda waxaa ahaanaya aqwaamun qolo yukadibuuna bilqadar qadarka markaa iyagu beeninaya qolo qadarka beeninayso ayaa ummaddeyda ka mid noqon doonto marka iga dheeran horaan waxaan uga soo hadalnay marka qadarka yacnii mas'alada hajriga iyo ku tacalluqdo kitaabu sunna bilowgiisaan uga soo hadalnay ibnu cumar marka ninkan uu ka hijroonaayo maslaxa ka dhalanaysa maslaxaduna waxay tahay ninkii ibnu cumar uu ka hijrooday inuu isku noqdaa laga yaaba ibnu cumar kaana bna cumar ibnu cumar ibnu cumaru ahay ayb laakiin qof wax maslaxoo la taxqiijinayana aan jirin haddaan maslaxa oo lin mafsado maahane kaasoo kale in wax loo sheegoo diinta mar walba loo bandhigo dacwada loo sheego oo shubuhaadka laga zuuliyo caqiidada loo saxo wa haddaa afka u tuurto isna afka u tuurayaa wax xasilaaya marka male waana sida ibnu taymiya masaladaas uu u cilaajiyey juska sideed iyo labaatanaad hamooyinkaas dambe sidaasuu marka ibnu cumar uu ku yidhi aliimaanu bilqadar marka arkaanu liimaanu ka mid yahay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu اljarax qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can khaalidin اlxadaa qaala qultu lilxasan yaa abaa saciid xasanulbasri baa waxaan ku yidhi abu saciidow ahbirnii can aadam aadam iiga waran alissamaa'i khuliq samada miyaa loo abuuray am lilardi mase dhulka xasanulbasri buu su-aal weydiinaya wuxuu leey aadam markii la abuuraaye ma waxaa loo abuuray inuu dhulka ku noolaado mase inuu samada ku noolaado qaala laa buu yidhi maya bal lilardi dhulkaa loo abuuray markii ilaahay abuuraayo qultu ara'ayta low ictasam bal iiga warran buu yidhi ii sheeg hadduu qabsan lahaa amarka alle falam ya'kul uusan cuneen min ashajarati geedda uusan cuneen qaala waxa uu yidhi lam yakun lahu minhu buddun lam yakun lahu uma aysan ahaateen minhu geeddaa xaggeeda buddun qino iyo ka deeqtoonaansho yacnii kama uusan maarmeen waayo inuu geeddaas cuno mar walba waa cuni lahaan qultu waxaan idhi buu yidhi akhbirnii can qowlihi tacaala bal ilaahay qowlkiisa ii sheeg maa antum calayhi bifaatiniin maa antum idinku ma tihiin haddaad shayaadiin tihiin bifaatiniina kuwii imtixaanayo fidnaynayo oo baadiyeynaya calayhi qofkii korkiisa ilaa man qof unbaad baadiyaynaysaan huwa isaguba saalil jaxiime jaxiimo mid gelaaya ah aayaddaas bal ii sheeg ilaahay wuxuu leeyahay shayaadiinta ma fidnayn kartaan qofna ilaa qof naar gelaaya ma ahan jaxiime qaala waxa uu yidhi aayadda macnaheeda ina shayaadiina shayaadiinta laa yaftinuuna ma fidnaynayaan bidalaalatihim baadidooda ilaa man awjaba allaahu qof alla uu waajibiyey calayhi isaga dushiisa aljaxiima jaxiimo uu u waajibiyey maaha qof alla jaxiimo u qoray unbay baadiyey karaan intan oo dhan marka qadarkaa ku sugan xadiidkanna marka wuxuu caddaynaya xasanulbasri qadarka inuunan ku hadlin ee qadarka caqiidada qadarka uu ka rumaysan yahay midda saxdaa inay ahayd qadarkuna afar martaba ayuu leeyahay martabatulcilmi oo qofka inuu rumeeyo ilaahay inuu wax walba og yahay cilmina uu leeyahay martabadaa qofkaan rumaynin gaal buu noqonaya waa ku gaaloobayaa maxaa yeelay haddii qofku uu yidhaha ilaahay waxa dhacaaya ma oga jahli buu ilaahay u nisbeeyey yakfur taas waa mid midda labaad waxay tahay martabada labaad ee qadarku uu leeyahay martabatulkitaaba ilaahay inuu qoray wax allaale waxa koonka ka dhacayo waa martabo labaad oo in la rumeeyo u baahan martabada saddexaad waa martabatu cumuumi اlmashii'a wixii ilaahay ogaa ou qoray dunidan inay ka dhacayaan oo ilaahay qudradiisu ay keentay waxaas inay dhacaan kuwii dhacaa unbaa la dhahaa waa martabada saddexaad martabadan markaa saddexaad iyo midda ka dambaysaa qadariyadan dambe ay inkiri jireenoo waxay dhihi jireen ilaahay qofkan wuxuu u qoray gaalka ah muslimnimo isagiibaa marka mashiicada alle qudrada alla ka adkaaday waa gaaloobay marka addoonku marka baadida hanuunka isagaa abuurto ilaahay wuxuu u qoray inuu muslim noqdo waa noqon waayey sababtuu ku noqon waaye maxay tahay isagaa isaga awooddiisay leeyihiin marka iyaga marka waxay isleeyihiin ilaahay cadaalad u sameeya laakiin ilaahay baa qudradiisii bay marka meel uga dhaceen martabada afaraad marka waxaa la yidhaha martabatu khalqi afcaali اlcibaad addoommada waxaan ficillada aan samaynayna annaga ikhtiyaarkeenna aan ku samaynayna ilaah ha abuuro iyadana ilaahay ha abuuree laakiin isaga ma looga dhigi karaa tilmaanna maya qofka ay ku qumeen afcaashaas ayaa tilmaan looga dhigayaa laakiin ilaahay waa abuuray unbis sujuud baan samaynaynaa ilaahay baa sujuudda abuuray annagana allahna abuuray sujuuddaan samaynaynana allah abuuray laakiin yaa la dhahayaa yaa lagu magacaabi karaa saajid yaa saajid ahna addoonka ilaahay ma la dhihi kara waa saajid isana allah sujuudsan ma dhehaysid addoonka waay waxa sujuudsan lianna maxaa yale sujuudda isagay ku qumtay qaamat calayhi calaaqada marka sujuuddaas iyo alla ka dhexaysana waa maxay waa khalqi calaaqatu lkhalqi inuu ilaahay abuuray qudrada alla haddaysan ahayn sujuuddaa ma suurto gasheen qadarka marka sidaa loo fahmaa la rabaa afartaas marka martabuu leeyahay maraatibtaas marka midaan labadan dambe way diidi jireen qadariyadii hore qadariyada waxaan ujeedaa dambe iyo imaamu shaafici baa marka wuxuu dhihi jiray haddaad aragtaan nin qadari ah oo diidayo oo dhahayo cilmiga alla waa rumaysanahay waxa u ogolahay kitaabada looxulmaxfuudka wax walba in lagu qoray waa ogolahay qof dhahaya haddaad aragtaan laakiin wixii la qoray baa haddana baaqday aaminsan xaajuuhum bilcilmi waxaan horta inay baaqanayaan inaysan baaqanaynin ilaahay ma ogaa mase ma ogeyn waa ogaay hadduu ku yihaa bisa marka haddii ilaahay ogaa waxaan inay dhacaayaan maxaa u diidaaya inay fulaan marka ay yimaadaan marka ayb xasanulbasri marka in madhabkaas toosan uu qabayaya marka afarka uu tilmaama qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun qaala xadaanaa khaalidun اlxadaa can اlxasan fii qowlihi caza wajala walidalika khalaqahum qaala waxa uu yidhi khalaqa haaulaa'i kuwan buu abuuray lihaadihi buu u abuuray tan jannada wahaa-ulaa'i kuwan buu abuuray lihaadihi tan buu u abuurayoo naarti ah dadki waaba la abuurayba waa loo abuurayba naar iyo janno kay geli lahaayeen laakiin lama ogeysiinino iyagu ma oga ogaanla-aantaas marka adiga maadaama aadan ogeyn dadaal marka meesha fiican saa ku heli lahayd ku dadaal ilaahayna marka camalkeedu kuu yasiraya kuu fududaynaya icmaluu fakullun muyasarun lima khuliq ayuu nebi sal l slm qال xadثna أbو كاmل qال xadثna إسmاعيiل qال xadثna هiلاaل بن بشhر qال xadثna أbو كاmل qال xadثna إسmاعيiل qال أخبرna khالد الحdاء qال qلت للxسن mا أntم عlيه بفاtنين إلا mن huوa صاaل الجحيiم qاala waxa uu yihi إlا mن أوجب الlه تaعaaلى qofku ilaahay u waaجibiyo أنhu yصلى الجaحيiمa جaحيimo inuu gelaayo qofku all u qoray u waaجibiyey qال xadثna hilaaل بن bشhri qال xadثna xmaad qال أخbarnii xumayd kana الxasن yquul xasn wuxuu dhihi jiray lan yusqطa min الsamaaءi إlى اlأrضi dhulka yani qofku in lan yusqطa min الsamaaءi in laga soo dhaco ilى اlarضi loo soo dhaco yaa axabu ilayhi looga jacayl badan yaha min an yaquula inuu yidhaahdo alأmru biyadii arrinka anaa gacanta ku haysta inuu yidhaahdo iyaga qadariyadan majuusu hadiluuma la dhihi jiray waxay dhihi jireen addoonka afcaashiisa hanuun iimaan kufri gacanta asaga ku haysta maba ilaahay shaqaba kuma lahan qudrada alla wax alla ou qoray qofkan ou u qoray ayuu addoonka iska tiri karaa bay leeyihin cagsigeedana la imaan karaa aan isweydiinna marka iyaga maxaasaa u geeyey inay sidaa dhahan waxaa u geysay waxay yidhaahdeen ilaahay qofkan hadduu wax u qoray cilmigiisii wax ugu qoray naar inuu gala loo qoray nebi loo soo diray haddana mar walbana inuu naar galaa uu mutaxatim ay tahay oo ay iska waajibba tahay qofkan wax ilaahay markii hore u dhigay muxuu ilaahay naar ugu gelinaya oo ugu ciqaabaya jowraa ka dhalanaya dheheen meeshaas anaa kuu qoray inaad naar gasho waana ku geliyey naar jowraa ku jiray dheheen see cadaalad ah marka cadaalad waxay noqonay bay addoonku isaga inuu ismaamulayo ismaamulidiisa marka xadkeedu waa inteena wax shaqaa ilaahay kuma laha nisba yarna ilaahay kuma laha maamulkiisa isagu u dhan yahay tan qaladkaa marka taas waxaasay marka waxay ku magacaabeen alcadlu muctasilada afar asalay qabaan altowxiid towxiidka waxay ka wadaan salbu asmaa'i wasifaat salbu sifaat sifaatka ilaahay oo laga qaado laga siiyo asalka labaad alcadlu waa qadarkoo la inkiro waxaan asalka saddexaad waxaa weeyaan alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar waxayna ka wadaan xaakimka muslimka ee jaa'irka ah in lagu baxo lala dagaalo asalka afaraad almanzila bayna almansilatayn qofku hadduu xumaan sameeyo kabiira gaalna ma aha muslimna ma aha usuusha muctasilada afartaas alcadlu iyo alamru bilmacruf wax fiican baa u malaynaya haddaan maqasho laakiin waxaas baa ku duugan cadliga marka waxay ka wadaan in la inkiro ilaahay addoonka waxa uu samaynayo hanuun iyo baadi ah wax nisbo ah iyo calaaqo ilaahay lama laha in la dhaho marka addoonkan muxuu naarta ku galay maxdo camalihi qadar ka horreeyey iyo ma jiro dhinac kale laakiin iyaga maxay ka tageen marka ilaahay baa wax ogaaday wax meel buu ku qoray waxaasi inay dhacaan buu meel ku dhigtay addoon daciifaa yimid wixii dhammaay buu xagga iskaga tuuray wax kaloo la yimid meeshaa marka maxaa ka dhalanayana ilaahay iyo addoonka yaa xoog badan inuu addoonka xoog badan yaha ka imaanaysa waa khatar walidaalika qisas badan bay wariyaan waxaa ka mid a camr bnu cubayd baa wuxuu yidhi ragga aadka waxaan u nashriyow ka mid ahaa camr bnu cubayd wuxuu yidhi intuu soo galay buu yidhi xalqo masaajidka taallo ayuu yidhi u fadhiyey isaga nin reebaadiye oo caraabi baa yimid markaasu wuxuu yidhi ilaahay ii barya hashaydaa iga dhuntay nacam inna naaqatii qad dallat fadcu llaaha lii ilaahay ii tuuga buu yidhi hashayaa iga dhuntay markaasu camr bnu cubayd wuxuu yidhi allaahuma innaka lam turid an tadilla naaqatu haadihi naaqatu haadaa ilaahu adiga ma rabin buu yidhi ninkan hashiisa inay dhunto fadallad iyadaa iska dhuntay ee ilaah u soo celi buu yidhi allaahuma rudda calayhi reebaadiyii marka wuxuu yidhi yaa haadaa laa xaajata lii fii ducaa'ika ducadaada wax dana kameli mana rabo yidhi ducadaada maxaa dhacay baa layidhahda waxaan ka baqayaa buu yidhi inuu haddana inuu raboodo inuu ii soo celiyo ou ii soo celin waayaan ka baqaa buu yidhi ilee markii horeba inay iga dhunto ma rabin haddana waa dhuntay iyadii baa ka awood badisay haddana inuu soo celiyo inuu damco ou soo celin waayaan ka baqaa buu yidhi reebaadiyaha fidradiisuu ku socdaa isaga wax dana kaameli dhaaf buu yidhi marka dadka diinaan barannay dhahaayo waxaa fahmay mararka qaar inay ka liidanayaan caamadan ninkaa xalqa yaa u camirnayd xalqadaasuu dadka wax uga sheegaa waxaasaa ku jira marka ninkan reer baadiyaha waxuu fahmi kara khubsiga iyo xumida ku jirta ninkaasi reer baadiyaha horou ka fahmay ayb akhbaartiisa ninkan marka waxaa wariyey daara qutni kitaabuu ka wariyey akhbaaru camri bni cubayd war fool xun oo warba warka kale waa ka xumaa warkiisa wa min aqbaxi maa uhira canhu wixii laga soo guuriyey wax ugu xun waxaa ka mid ahaa isagoo qadarka inkiraayo xadiidkii arbiciinka ku jiray ina axadakum yujmacu khalquhu fii badni ummihi arbaciina yowma nudfatan ahaa aakhirkaa waxaa uga jirtaa ma ogtahay qofka inuu camal ahluljanno sameeya laga yaabaa kitaabkiisa uu ka hormaro camal ahlunaar uu sameeyo naarta galo waxaas waa inkirsan yahay isaga marka markaasuu wuxuu yidhi haddaan xadiidkan maqli lahay cabdullahi bn mascuud haddaan ka maqlo buu yidhi acmash lakadabtuhu waa beenin lahay haddaan ka maqlo zayd ibnu wahab waa beenin lahaa ibnu mascuud haddaan ka maqlo ma rumaysa lahay nebiga haddaan ka maqlo ma rumaysteen haddaan ilaahay ka maqlu yidhi saasaa iira ii dhahay xadiidkan haddaan ilaahay ka maqli lahaana laqultu lahu waxaan ku dhihi lahaa maa haakadaa akhadta calaya almiihaaq sidaan aniga ilaahugulama ballamin saan iskuma ogeynaan dhehi lahay waxa laga soo guuriyey wax uu foosho xun waay ninkaas marka muslimou sheeganayaa ahlu qiblow sheeganayaa culummo iyuu ka cabiran yahay in badanoo dadka ka mida waa ra'sulmuctasila buu ahaa akhbaarkiisa marka inay culummada kitaab ka alifaan waxaa keenay in la ogaado xumaanteeda xasan marka taasuu diidayaa marka qaal markii horena xalqadii ninka isaga sheekhiisa ah waasil xalqada xasanulbasri buu dhegaysan jiray xalqadii buu ka tegey u ka go-ay markii dambe xasanulbasriyo xalqadiisii taallo ayuu xaggaas xalqo ku camirtay xasanulbasrina de man huwa waa nin taabiciyo jaliilo sayidu taabiciin ahaa buu ahaa kama dheeraanin meel kale lama aadin agtiisoo xalqo ku camirtay inkaar ku dhacday buu ahaa waasil ninkaa waasil la dhihi jiray kanna marka waasilkii ka hadalkiisii baa saameeyey camr bnu cubayd marka dadka cibaado ku siri jiray marka cibaado mimbarka marka salaada ku jiro sidii loox camal ayaad moodaa oo dad badan marka waxay ugu sirmeen cibaadada faraha badan ay ka arki jireen walidaalika culammadii sunnada waxay dhihi jireen ladaxiku ayuub axabu ilaynaa min bukaa'i camri bni cubayd ninkan la yidhaha camr bni cubayd sidaan u hadlaayo ooyintiisa oo qur-aanka ku ooynayo waxaan ka jecelnahay ayuub qosolkiisa ibn abi tamiimata sakhtiyaani qofka marka dadka caamadaa waxaa laga yaabaa qof inuu siro aftahnimadiisa iyo suluug ku jira iyo inay ku sirmaan baa dhici karta qال xdثna موسى بن إسmاعيiل qال xadثna xmاad qال أخبرna xmayd qال qadima عalayna الxasن xasn baa noo soo galay makata maka ayuu noogu soo galay fakalamanii fuqahaaءu أhli makata ahlu maka fuqahadoodii baa ila hadleen an ukalimahu inaan kala hadla isaga fii an yجlisa lahm yowma maalin inuu u fadhiisto yacidhum fiihi ou waaniyo faqaala nacam buu yidhi waa yahay fاجtamacuu waa kulmeen fakhaطbahum waa u qudbeeyey famaa ra'aytu ma aanan arkin akhطba minhu nin ka khudba wanayani ka khudbayn fiican faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi abaa saciid man khalaqa الشhayطaan abuu saciidoo shayطaanka yaa abuuray buu yidhi faqaala waxau yidhi marka subxaana الlah jawaabtiisa marka fiiri hal min khaaliqin hayr الlah khaaliq aan allahayn maa jirin hal min khaaliqin hayr الlah ku wax abuuray oon allah ahayn maa jiro yani ilaahay baa shaydaana shaydaanka ilaahay baa abuuray aadaab ahaan waa laga fiican yahay ayb laakiin wuxuu ugu jawaabay hal min khaaliqin hayr اllah hal min khaaliqin hayr اllah meeshaan marka waxay ku tusee xasanulbasri wuxuu qabay afcaasha bani aadamku samaynayaan xataa maadaama ashyaada ay soo gelayso in allah uu abuuray iyada laftirkeeda inay makhluuqo tahay ila iyagu muctasiladan waxay dhihi jireen khaaliq aan allah haynaa jiro oo laba khaaliq baa jirtay qabeen koonka allah abuuray afcaashana dadku waxay samaynayaanna dadkaa abuureen walidaalika marka waxaa loogu magacaabay majuusu hadihi اlumma saas khalaqa allaahu shayطaana wakhalaqa alkhayra ilaahay shaydaankiibuu abuuray khayrkana waa abuuray wakhalaqa shara shartana waa abuuray kulli qaala rajulu ninkii wuxuu yidhi qaatalahum اllahu ninkaan marka waa tijaabinayeen qaatalahum اllahu allah dilo kuwaana kayfa yakdibuuna calaa hada shaykh shaykhaan say ugu been abuuranayaan ninkan sheekhaa say ugu been abuuranayaan say ugu been abuurteen buu leeyahy yacnii dadka bidcada badanaa wato say bidcadooda u nafaqeeyaan dad ahlu cilmi oo dadku ay yacnii warkooda dhegaysanayaan bay ku kabaan marka waxay dhihi jireen xasanulbasri baa waxaan qabno qabo marka dadkeeda qaarkood marka xasanulbasri sidaas ma aaminsan yahay haa bis waayo qaaraasaas dhihi jireen marka ninkan waa iska tijaabiyey markaasuu wuxuu yidhi xasanulbasri inuunan sidaa qabin uu marka ka fahmay qaatalahum ullahu buu yidhi kayfa yakdibuuna calaa hada sheekh say ugu been abuuranayaan ninkan sheekha odayga ya oo ah ya iyagu saas kama wadaan waxay ka wadaan ilaahay dhib ma abuurin ma amrinay ka wadaan sida siyaaqooda ka muuqato saas maahan marka soomaalida arkaanul iimaan haddaa kan ugu yar weydiisid ka waran haddaa tiraa khayr iyo shar yaa abuuray kulli ilaaha abuurayu kuleeyahay dhib ma abuurinta iyagu waxay ka wadaan dhib ma amrin waayo mana kee in yacnii dhibkii sharci ahaan ma jidaynin saasay u jeedaan iyagu way warkaa ka xumaadeen isilaaha inuu ka xumaadaan laga yaabaa qadarka iyago kuma ibtilaysna soomaalida waa laga yaabaa kuwan iyagu kutubta akriyo ashaaciradu baabulqadar marka laga hadlaayo jabriye waa iyaganbaasay aaminsan yihiin laakiin caamadan soomaalida ashaacira maba ahanba waxba kama ogaa laa ashcariya waxba kama oga fitradii bay marka qabaan cumar baa marka waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray ilzam diina alcajaa'isi waasabiyi ilmaha yaryarkaa iyo habraha caqiidadooda ku dheg ila iyagu lama fidnaynin war kale iyo falsafo ma gelin warkooda waa iskaga toosantaha habarta soomaalida haddaad fiirto weligeed cilmi meel lagu haayo aan arkin ilaaha gacan weynay ku leedahay gacan waxaa laga yaabaa nin intaas diin akrinayana gacan markuu kaa maqlo inuu samada inaad dumisay kaa dhigay ama kacbada inaad gubtay kaa dhigay habraha qofka marka caamiga wuxuu ku leeyahay ilaaha iga sarreeya war labadeenna ilaaha naga sarreeyo ma dhahan mase ma dhahan ilaaha naga sarreeya kelmaddaas fiirin mid tafsiir akhrinayaa laga yaaba ilaaha naga sarreeya inuusan dhihi karin maxaa u geeyana falsafo iyo macaahid baas oo shaydaan yaa yaa fidradii ka kharibtay salafku marka waxay dhihi jireen culimmadii hore ilzam diina asabiyi fi اlkutaabi wاlcajuuz habarta cajuusadaa diinteeda iyo caqiidadeeda qabso waa ku badbaadaya iyada fidradeeday haysataa marka dhib ma abuurintu saasay ka wadaan iyaga qadarkana marka kama qaldana laakiin wuxuu ka qaldan yahay kuwan caqaa'idu sabcada dadka u dhiga iyo waa ka qaldan yahay maxaa yeelay warar meelo baabab khatara bay galaan qال xdثna بن kثيir qال أخbarna سفyاan عan xmaydin الطويل عan الxasن kadلika naslkhu fيi qلوbi الmجrimiin qaala shirku shirkigii weeyaan buu yidhi kadalika sidaadaas oo kale nasluku u qaadsiinaynaa hu shirkiga fيi quluubi الmجrimiina mجrimiinta qalbigooda ilaaha qadara sooma aragtid marka qala xadثna mحamed بن kaثيir qala أخbarna سفyاan عan rajuli qad samaahu غayr بن kaثيir ibnu kaiir keyrkii ou magacaabay can sufyaan can ubaydi can ubaydi muxuu idiin dhigay meeshaas can cubaydi الsiidi can اlxasan fii qowlihi jala wacaza waxiila baynahum wa bayna maa yashtahuun iyaga iyo wixii ay jeclaysanaayeen waa la kala teeday qaala baynahum wa bayna aliimaan iyaga iyo iimaanka gaalada iyo iimaanka waa la kala teeday yaa teedi kara marka waa yahay allah subxaanaه wa tacaala waxaan o dhan xasan waxaa looga werinaa waxay tahay qadariyadan baas caqiidadooda xagga laga dhigaa xasanulbasri idinka idin maahan ayaa la leeyahay marisku dhejinina qaala xadaثna mxamed bnu cubayd wahuwa طanaafisiy qaala xadaثna sulaym can ibni cawn qaala kuntu asiiru bishaam shaam ayaan socday fanaadaanii rajulu nin baa ii dhawaaqay min khalfii xagga dambuu igaga dhawaaqay faltafattu waan milacsaday faidaa rajaa waaba rajaa yacni bna xaywa faqaala yaa abaa cawn maa haada aladii yadkuruuna can ilxasan waa maxay waxaanay xasan ka sheegayeen qaala waxau yidhi qultu waxaan yidhi innahum yakdibuuna cala alxasani kaiiran xasanulbasri wax badan bay ku been abuuranayaan dadkan qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarb qaala xadaanaa xamaadun qaala samictu ayuuba yaquul kadaba cala alxasani darbaani min annaas xasanulbasri laba qolo oo dadka ka mida yaa ku been abuurteen qowmun qolo alqadaru ra'yuhum qadarku uu ra'yigoodu yahay wahum yuriiduuna waxay rabaan an yunafiquu inay socodsiiyaan bidaalika kaagaas warkaa inay ku socodsiiyaan ra'yahum ra'yigooda xasanulbasri inay ra'yigooda ku socodsiiyaan bay rabaan wa qowmun qolona lahu fii quluubihim shana'aan wa qowmun qolona lahu lilxasan xasan wuxuu ku leeyahay fii quluubihim quluubtooda shana'aanu nacayb qolada kalena waa qolo xasanulbasri necab wa bukdun iyo nacayb yaquuluuna waxay dhahayaan alaysa min qowlihi kada naga daaya xasanulbasri soo waxaas iyo waxaas ma yidhaahdo been waay marka iyagaa marka ka samaynaya alaysa min qowlihi kada wa kada warkiisu soo saa'iysaan maaha dadka qaar asaas arkay marka shaykhulislaam ibnu taymiya dad ku been abuuranayo wax uusan dhihinay maanta dhan sheegan waa ku been abuuranayaan dadkay uga eryaayeen marka been abuurka ugu badan marka lagu sameeyey waxaa ka mid a ninkii ibnu batuuta la dhihi jiray ibnu batuutata araxaal oo rixlada qoray mimbarka isagoo saaran ayuu wuxuu yidhi ibnu taymiyaan jaamic dimashq baan tegey ibnu taymiyaan arkay oo mimbarka saaran oo qudbaynayo oo dhahaya ina allaaha yanzilu ka nusuuli haada ilaahay waa soo degaa saan aniga u soo dega markaasuu soo tallaabsaday isaga mutaham waay laftirkiisa mutahamun fii diinihi waay culummada isa u tarjamtay yacnii xagga diinkiisa waa la tuhmaystay nacam taas waa mid midda labaad waxa wakhtiga taariikhda uu sheegaayo oo dimashik uu galay ibnu batuuta ibnu taymiya inuu mimbar ka qudbeeyo iska dhaafay xabsi buu ku jiray nacam nin xabsi ku jira soo u qudbaynayaa mimbar uga qudbaynaya marka kadib iyo iftiraac intaas maxaa la rabaa caamada inay inta faraha laalaabato culummadii ka tagaan dad badanaa waxaa sameeya wax fara badan marka been abuurkaas marka haalibow dadka hadda jooga ka noqdayba qofka uu necab yahayee sheekha ah war beenuu ka sheegaan hadhowna marka dadka ka dheeraaduu leeyahay kii kalena ma hubsanaayo xataa diintu ay sii yaraanaysaa labadaa qolaa marka xasanku xadgudubtay buu yidhi qaala xadaanaa bnu اlmuhanى ana yaxya bna kahiirin اlcambariya xadaahum qaal kaana quraة bnu khaalid yaquulu lanaa wuxuuna dhihi jiray yaa fityaan dhallinyaroy laa tuglabuu calى اlxasan xasan yaan la idinkaga adkaanin fainahu kaana ra'yuhu الsunة fainahu shaanigu wuxuu yahay kaana ra'yuhu ra'yigiisu wuxuu ahaa sunnata sunnada iyo wasawaaba toosnaanta dhallinyaradu marka wuxuu dhihi jiray yaan xasanulbasri warka la idinkaga sheeg sheegaayo ha ku saamoobina oo yaan laydinkaga qaalib noqonin aada oo ku dadaala qaala xadaanaa bnu lmuhanaa wabnu bashaar qaala xadaanaa muwamalu bnu ismaaciil can ibni cawn qaala low calimnaa ana kelimata alxasan haddaan ognahay xasan kelmaddiisa tabluqu aladii balaqad meeshay gaartay inay gaarayso lakatabnaa birujuucihi kitaaban noqoshadiisa kitaabaan ka qori lahayn wa ashhadnaa calayhi shuhuudan markhaatiyaalna waa u samayn lahayn walaakinnaa qulnaa laakiin waxaan isnidhi kelimatun waa kelmad kharajad soo baxday laa tuxmalu aan la qaadanaynin oon la xambaaraynin aharkan marka waa daciifo mu'amalu bnu ismaaciila ku jiro daahirkiisana wuxuu tusaa kaannahu xasanilbasri in kelmad qadarka ku saabsan uu ku hadlay kelmaddaas laga faa'iidaystay oo dadka ahlu baatilka ka faa'iidaysteen laakiin sidaas ma ahano aarka isagaa daciifa sanadkiisa ninkaa mu'amalu bnu ismaaciilkaasaana ku jiro qaala xadaanaa sulaymaanu bnu xarbin qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuuba qaala qaala lilxasan xasanulbasri wuxuu ugu yidhi maa ana bicaa'idin ilaa shayin minhu abadan maa ana anigu maahi bicaa'idin mid noqonayo ilaa shayin shay intii kaa minhu ka mida qadarka abaddan weligey qaala xadaanaa hilaalu bnu bishrin ka hadalkiisa iyo inuu diidayaa laga yaabaan qال xdثna هiلاaل بن بشhر qال xdثna cثmaan بن cثmaan can cثmaan albtي cثmaan albtي marka ninkan kale fiqigana warar buu ku leeyahay aarا qaala maa fasra الxaسن xaسن ma fasirin aayatan aayad qaطu weligii ilaa calى الإhbaaط qadar sugid unbuu ku fasiri jiray qadarka inuu sugo maahane si kale kuma fasiri jirin markuu aayadaha qadarka fasirayo marka waa dhici kartaa kelima ixtimaali karta saan si kalena ixtimaali karta inay dadka gabal ka faa'iidaysteen waa iska suurtagal waa bani aadam bal qur-aanka dadka gabal ay si qallooca uga faa'iidaystaan وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه